bari puntland shacabkii reer koonfur ahay soomaaliyeed oo xagga joogo ayaa dhibaatooyin fara badan soo food saartay arrintaasaan ka danqanay inaan ka hadalno aan u gudbino adduunka gaar ahaan soomaaliya guud ahaan adduunka magarat ayadoo joogto dowladdii dhexe ee soomaaliya idinkoo maamul goboleed ah maxaa idinka galay dadka la dhibaataynayo annaga maamul goboleed kasta oo dhisan shacabka soomaaliya waa u siman yahay khaasatan waxaan rabnaa inaan ka hadalno shacabka koonfur oo aan mithaalno koonfur markii la yidhaahdo aan ka tirsannahay in dhibaatooyinka ku socdo aan rabnaa in aan u gudbino soomaalida kale oo aan waxba ka ogeyn iyo caalamka waxyaabaha ay qabanayaan ay qabaan aan nala soo xiriireen aan ogaanay aan la xiriirnay oo haasta magar maxay yihiin shacabka idinla soo xiriiray ma kuwa deegaanada aad maamushaana mise kuwa kale guud ahaan koonfurta guud ahaan koonfurta annaga ma kala saarayno soomaali waanu iska mid sooma soomaali waaye meel kasta uu joogo in la kala soo saara ma jecelni ma da-eenina ma qoraayo ka maamul ahaanna arrimahaas oo kale kama shaqayno waanu siman yihiin soomaali oo dhan meel kasta ay joogaan waa ka danqanaa ma gala dadka aad sheegtay in lagu dhibaateeyey maamulka puntland ma waxaa dhibkaas u geystay maamulka mise shacabka meesha ku sugan shacabka waan ammaanayaa waanu mahad celinayaa wax dhib ay geysteen male shacabka meel kasta ay joogaan walaalo waaye soomaali waaye isku af waaye isku diin waaye waxaan cambaariyeynaynaa oo aan kasoo horjeednaa falalka foosha xun ee maamulka puntland kula dhaqaaqay dadka oo rabo inuu ku banaysto hantidoodiisu u dhaco iyagana uu bahdilo uu dhibaateeyo uu xirxiro yacni uu jir dilo waxyaabahaas dhanaa ka socdaa ma garata intaasaana danqaysa shacabkii waad ammaanaysaa dowladdiina waad dhaliilaysaa maxaan u fasiran karnaa arrintaasi arrintaas shacabka waxa waaye waa shacab xukuumadda maamulka iyadaa hayso wixii xun iyo wixii fiican iyadaa laga rabaa inay kala saarto haddii dadkii shacabka reer koonfur ahaan ay yacni u takoorto ay u xasuuqdo oo hantidooda u banaysato aad iyo aaday u foolxuntahay arrintaas ma garat maxay yihiin waxyaabaha rasmiga aad ku eedanaysiin maamulka puntland ee u geystay shacabka idinla soo xiriiray sidaa hadalka u dhigteen ma haysaan wax caddeyn ah oo ku saabsan arrinta la idiin soo sheegay waxyaabo badan oo caddaynaya waa soo gudbinaynaa haddii loo baahdo shacbiga meesha joogo taleefanadooda aydiin soo gudbin karnaa waana xiriiri kartaan ayaamahan waa og tahay waxaa ka socday dhinacaas xoogoo dagaalo nimanka khawarijka ah oo xaggaas u wareegay oo dhinacaas dowladda maamul goboleedka puntland la galay markii arrimahaas xasaasiga ay dhaceen shacbiga oo shaqaysanayo oo dukaamo leh oo maqaayado leh oo garorata ah ayaa lagu amaamay la xirxiray beese baad laga qaatay la jirdilay qaar al-shabaabaa diin la yiray yacni tuun waxyaabahaas oo kale lagu sameeyey oo dhibaatooyin loo geysta ma garta marka laga soo tago arrimahaasi maxaa kaloo ku eedeynaysiin maamulka puntland maamulka puntland hadda waxaan ku eedeynaynaa oo kale ilmaha yar yar oo lasoo qaltay oo oo cidahoodii lagasoo tashkiiliyey lagasoo kaxaystay oo meesha ay gacanta ku dhigeen sidii galmudug ay u u yacni usoo aruurisay oo raashin u siisay oo meel geysay oo wixii yaryaraayna ay xanaaneynayso wixii waaweynaayna ay maxkamad saarayso aadaan u mahad celinaynaa galmudug puntland laakiin waxay samaysay ilmihii yaryaraay sawiro ayaan haynaa oo naloo soo gudbiyey oo ay miig miig u xirtay oo jirdilayso oo aan toban shan sano ka yar ma gara waa gartay
marka arrimahaas oo dhan ayaan ka hadlaynaa aan ka danqanay gaar ahaan laakiin hadda annaga waxaan nu quseeyo oo aan ka hadlaynaa waa dadka meesha ku nool oo walaalahooda la nool oo meesha ka shaqaysanayo oo dhibaatada loo geystay madaxweyne ku-xigeen waxaa tahay madaxii siyaasadda ee maamulka juba ganan state sida aan ka wada warqabno magaalada kismaayo waxaa ka dhacay heshiis kismaayona waxay ka mid tahay meesha aad sheeganaysa inuu maamulkiina ka dhisan yahay ee arrimahaasi seed u aragtaa
horta heshiis haddii la yidhaahdo wax lagu farxo laakiin heshiiska laba qof oo walaalo ayaa iska heshiiyey ummadda deegaanka degan oo dhan oo maamulkaas yacni ka dan ka cararay oo dhibaatadiisii iyo wixiisii marka hore la sugaayay in oo cadaalad uu sameeyo cadaalad darre markii lagu arkay oo la deegaanka xabar nagu yimaadeen aan maamulkaan halkaas ku dhisnay oo dhibaatadii aan isla aragnay marka heshiiskaas meesha lagu heshiiyey waxaan leenahay heshiis loo dhan yahay maaha laakiin heshiis haddii la yidhaahdo soomaali meel kasta oo isku qabato ay heshiiso oo wax lagu farxa ma garat marka hadda heshiiskaas waxaa waaye heshiis laba beel oo deegaanka ka tirsan heshiin heshiis soomaaliya oo dhan inta deegaanka degan inta beel oo deegaankaas degan ama leh oo ku heshiiyey ama dibishisin lagu sameeyey maaha yacni waxaan u aragnaa heshiis gaar ah inuu yahay heshiisna lama diido laakiin heshiis gaar ah aan loo dhameyn waa cambaareynayna ma garat waa tahay idinka waxaad tihiin siyaasiyiintii ka soo jeeday deegaanadaasi ma isku daydeen inaad la xiriirtaan madaxda hadda maamulka jubbaland ee ka dhisan deegaanadaasi inaad kala hadashaan xaaladaha shacabka halkaasi ku sugan iyo guud ahaan sidii aa u mideyn lahaydeen labada maamul
horta sidaan u mideyn lahayn labada maamul kamaan hadlin laakiin ka maamul ahaan jubbaland waa la daba socday heshiisyo badana lala gaaray waxyaabo badan ay ballan qaadeen kulli waxay noqdeen wax been ah oo aan sal iyo baar lahayn ma garat waa garta waxaa keenay in maamulkaan la dhiso sababtaasaa ka mid ah ma garat haddii maamulkiina uu heshiis la galo maamulka jubba ma qaadanaysiin heshiiskaas wallaahi heshiis horta wax la diidi maaha laakiin maamulka jubba anaga go-aanan ka gaarnay maamulaan dhisnay waan wadaynaa ilaa xuquuqda dadka deegaanka ku nool iyo cadaaladooda iyo waxooda aan soo celino degdegayno in hadda jubba kanaane aan raadino aan heshiis ka raadino sababtoo ah waxaa waaye afar sano ka hor ayaa waanwaan iyo wada hadal laga waayey ilaa iyo magaalo madaxda markay yimaadeen ilaa iyo madaxda dowladda ay dhinac ka galeen yacni ballanqaadyo badan uu sameeyey madaxweynaha jubba axmed madoobe ballantiisoo dhan waxay noqotay mid been ah oo aan sal iyo baar lahayn marka shacbiga deegaanka ayaa kacay oo maamulkan markaas fikiray in ay ka wareegaan oo maamul iyaga u gooni ah oo isku maamulaan ay samaysteen sidaasuu maamulkan ku yimi magarat waa kuwee deegaanada maamulkiina diiradda u saaran boqol oo jubbooyinka oo dhan ayaan anaga matelaynaa maamulkeena waxaa waxaa loogu magac daray jubba ganana state sax waaye waa saddexdaas maamul oo aan hadda rabno inaan howlo ka qabanno oo aan deegaanadaas aadno oo dadkiibaana sugaayo goordhow haddii ilahay halka noqdo dowladdiina waa mid cusub midda kismaayo ka dhisanna waa mid ay dowladda aqoonsan tahay haddii ay heshiis gorgortan ay idinla yimaadaan ma aqbalaysiin
haddee ninka wax laga aqbalaya heshiis hadduu la yimaado laga aqbalaya waa nin daacad u ah deegaanka iyo dadka oo aan dhibaataynaynin oo cadaaladna ku dhaqaayo haddii ninka intaas laga waayey sifooyinkaas aan soo sheegay la waayey haddee dadkii ayahooda iyagaa ka tashanaya ma garat iyagoon idnu abyeelaynin idna aan sugaynin yacni ama hala aqoonsado ama yala aqoonsan ma garat haddii aad heshiis diideen ma dagaal baad diyaar u tihiin inaad ku qaadaan maamulka jubba annaga annaga wax dagaal hadda annaga noo cilaamsan ma jiraan laakiin haddii ay isku dayaan deegaanada annaga aan maamulno markaan sharaf aan ku qabanayno yacni waa iska difaacayna inta tabarteena deegaanada hadda badankood waxaa ku sugan maamulka jubbaland idinka meel aad ku sugan tihiin ma jirtaa annaga meelo badan ayaa hadda joognaa sida xelwa luuq baar dheere iyo meelo kale oo badan magaalo madaxdeenna waa go-aale marka shacbiga ayaa noo heelan oo noo diyaarsan haddee ilaahan tala saarana cid kale aan ka baqayna male haddii shacbiga ay wax ka qaadi karaan de waa la arkayaa ilahay idinkiisa axadda waxaa nagu maqaalaa inaad qaban doontaan shir muxuu yahay shirkaasi waxa waaye shaqooyinka maamulka uu qabtay iyo meesha ku wajahan yahay iyo waxyaabaha hadda la rabo la damacsan yahay in la dardargeliyo iyo in yacni la cambaareeyo yacni nidaamkan xun oo cadaalad darada ka socoto jubbooyinka shacbigana ay u madax banaanaadaan international community caalamkana waan u gudbinay waraaqooyin qoraalo ah oo caddeynayo shacbiga deegaanka dhaqameedkii wixii oo dhan ayaa saxiixay annaga maamulkaa saxiixnay waan gudbinay jawaab baan ka sugaynaa magar maamulkiina ayuu taageero ka haystaa haddii ay noqon lahayd dhanka dowladda ama beesha caalamka maamulkeeni shacbiga deegaanka ayuu taageero ka haysta shacbiga mar haddaa taageero ka haysta idaa u baahan tahay male ilaahay keliya magar ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa maamulka puntland iyo maamulka jubbaland
maamulka jubbaland annaga kolay ma aqoonsani laakiin waxaa waxaan leenahay maamulka sheega xagga ku dhisan waa in uu dadka cadaadiska uu ka ha- ku hayo ka joojiya haddii kale shacbiga way iska dulqaadayaan waxyaabaha foosha xun ay wadaan baaq waxaan u soo jeedinayaa puntland maamulkeedii in ay dadka kala soocin ay cadaalad ay falaan ummadda soomaaliyeedna ay hal u noqdaan Eh, waxaan halkaan rabaa inaan ka faa'iidaysto boqorka reer puntland oo u jeedo dadka soomaaliyeed agtiisa lagu dhibaateynayo una ka hadlaynin boqorow waxaan leenahay arrintan maalin lagu xisaabtamayo ayaa dhici doonto ilaah xaggiisa ah waxaan ku leenahay maadaama boqor ah tahay ninka meesha ugu sarreeya tahay ilaahay baa sareeye dadka meesha hortaadii